Ishacya cutubka sideed iyo tobnaad Dalka baalasha harsanaya wuxuu ka sii shisheeyaa webiyaasha Kuush. Ergooyin ayuu badda ku jira oo xataa dooniyo caw ah ayuu biyaha korkooda ku diraa oo yidhaahda, Wargeeyayaasha dheereeyow, waxaad u tagtaan quruun dheer oo sulubsan oo ah dad tan iyo bilowgoodii aad looga cabsado, oo ah quruun xoog badan oo wax ku tumata, oo dalkeeda webiyadu kala qaybiyaan, kuwiina dunida deggan oo dhammow, kuwiina dhulka jooga. Markii buuraha korkooda calan laga taago, fiiriya, oo markii buunka la yeerinaya, maqla. Waayo Rabbigu wuxuu igu yidhi anigoo aamusan, aan hooggayga wax ka soo fiirin doonaa sida kulaylka wirwiraya ee qorraxda, iyo sida daruur darab ah oo xilligii beergoosadka horrayse. Waayo beergoosadka ka hor markuu ubax dhammaado oo uu ubaxu canab bislaanaya noqdo ayuu maanjo laamaha yaryar ku goyn doonaa, oo laamaha waaweyn ee sii faafayana wuu goyn doonaa oo fogeyn doonaa. Oo iyaga waxaa dhammaantood looga wada tegi doonaa haadhka buuraha iyo dugaagga dhulka, oo haadhka ayaa iyaga kulaylka ka harsan doona, oo dugaagga dhulka oo dhammuna iyagay qabowga ka durugsan doona. Oo wakhtigaas waxaa Rabbiga ciidamada loo keeni doonaa hadiyad laga keenay dadka dheer oo sulubsan oo ah dad tan iyo bilowgoodii aad looga cabsado, oo ah quruun xoog badan oo wax ku tumata, oo dalkeeda webiyadu kala qaybiyaan, oo waxaa la keeni doonaa buur Siyoon oo ah meesha magaca Rabbiga ciidamada.